bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan u wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel kasta joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way hadda war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay afariyabaatanka julaay qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ee gobolka banaadir waxa ay soo xireen eedeysane ku eedeysan inuu ku eedeysan inuu ku kacay fala lidiko ah dhaqanka suuban ee islaamka sidoo kalena dooriya jirkiisa eedeysanahaas magaciisa iyo waxa uu baraha bulshada kusoo bandhigi jiray ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan haddii eebaweyne laga helo waxaa ka mid noqon doonaa maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxaa ka soo muuqday xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ku amreen in hooyadiis uu dilo barnaamijkan kusoo gudbin doonaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa shirka qurbajoogta soomaaliyeed ee ka socday magaalada dooxa ee dalka qatar maanta ayaa lasoo gebagabeeyey war-saxaafadeed abuur murtiyeed ayaa shirkaasi laga soo saaray wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliyana axmed macalin fiqi waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan isbeddelka dalka doorasho qof iyo cod inay qabsoomayso iyo madaxweynaha somalilan muuse biixi uu ku eedeeyey in amxaarada uu hoggaan u yahay barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona maanta deegaanka ceelasha biyaha ee magaalada muqdisho duleedka muqdisho ee shabeellada hoosaan dhirahdey waxaa qoyska allah u naxariistay madaxweynihii dowladii soomaaliya maxamed siyaad barre lagu wareejiyey dhul ay lahaayeen maamulka shabeellada hoose deegaanka ceelasha biyaha iyo mas-uuliyiin kaleo halkaasi ka hadlay iyo maxkamadaha ayaa soo qaadan doonaa qodobadaasi wixii soo kordhan barnaamijka kusoo gudbin doonaa tamaniya diyaarin anigoo jula shaakir farsamadu waa cabdiwahi abdiqaadir xasan u diyaargaroowa wareegga wararka intaas ka dhamaystira
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
ciidanka booliiska gobolka banaadir gaar ahaan saldhigga booliiska xamarweyne ayaa soo xiray eedeysane axmed suudi macow deeyow oo soddon jir ah kaas oo ku eedeysan inuu ku kacay falo liddi ku ah dhaqanka suuban ee soomaaliyeed sidoo kalena dooriyey jirkiisa eedeysanahan ayay booliisku sheegeen inay ku socoto baariis waxayna sheegeen in la horgeyn doono maxkamadda awoodda u leh waddooyinkii ugu dambeeyey booliiska soomaaliyeed waxa ay wadeen een, howlgallo kala duwan oo ay ku beegsanayaan falalka anshaxa lidiga ku ah iyadoo dhowaan muqdisho lagu xiray ama bilooyinka hor muqdisho lagu xiray dhallinyaro baraha bulshada caanka ahayd kuwaas oo baraha ka waday kicin dadweyne iyo arrimo kale iyo kuwo falal anshax xumo ah baraha bulshada kusoo bandhigayay markan maxkamadda ciidamada qalabka sida maanta waxaa kasoo muuqday xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab cabdulqaadir xasan ayaa lagu magacaabaa wuxuu ku howlgeli jiray magaalada muqdisho bahda suucaliidoo ka mid ahaa markii uu ku biiray shabaab waxa uu sheegay inuu ka codsaday in xil loo dhiibo balse waxaa lagu amray in uu hooyadiisoo dilo kadib dil ayuu geystay een, cidda uu dilay isaga ayaa sharaxaad dheeraad ah ka bixin doona kadibna waxaa hadli doonaa dood ayaa dhexmari doonta iyo su-aal weydiin een, cabdulqaadir oo eedeysanaha ah iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute dhankiisa waxaa goobta ka hadli doona een, gaashaanle sare muumin oo ka codsanaya maxkamadda in waxyaabaha ay kusoo eedeeyeen ku xukumaan waxaa sidoo kale goobta ka hadli doona qareenku doodeeyey eedeysanaha marka hore eedeysanaha ayaa maxkamadda faahfaahin ka bixin doona ninka uu dilay iyo waxyaabaha kala duwan ee al-shabaab ka- u u samayn jiray waxay yidhiin hooyadaa soodib baa liigu yiri diyaar waaye waa soo baxay ninki ninaa liigu soo daray sababta kugu diraan maxay ka kore wuxuu i yidhi maalin baa waxaa idhi inaa xil i dhiibta baa rabaa idhi yaa amiirkiina u tegey a waxaa idhi xilna i dhiibta baa rabaa xil maartaa u yidhi diyaar waaye u yidhi hal arrin baa kuu diraa u yidhi mug arrinkaas inaa fulsaa lagaa raba u yidhi diyaar waa yidhi arrinkii i diraa idhay arrinkii wuxuu u yidhi hooyadaada aamiin maxamed axmed ah wuxuu yidhi inaa madax kasoo jarta ala rabaa yidhi aa soo diis diyaar waa idhi baraada waa soo baxay nin buu igu soo diray bustooladoo iisoo dhiibo bustooladoo iisoo dhiibay bustooladiyaa soo qaatay ninbuu mooto as ugu waday mootadoo igu soo diray mootadaa soo raacnay annagoo meel dhex sii maraynaa ishag xooha ayaa fikiray hooyada aad ku dhashay maa dili karta baa nintii iisoo dhacday ninkaas waxaan idhi ninkaa bustoolad u dhiibo kalka bustoolada sida loo ridin ma aqaan ano qoryaha aakaha iyo waxaas aqaanaa waxaa idhi "Ma- bustoolada sida loo riday i- itusay erbaraada oo- wuxuu ii yidhi hal baalatuu ii geeyey waa riday bustoolad ee ah riday warniyo baasgiya idhi marid maysa ee tani baasgiya idhi baaskiyuu geeyey baaskiyaa muggi ishag xoo ay dhexa dili maraay aa ku qabtay madax halkan baa ka bilaabay markaasaa ku jaray mootadaa gudootay aan dhaawaca madaxan iyo jilbka waxay ii gaadheen mootadaa dhacday ee, waa soo baxay warniyo ha idinlo yiri kalka nafta iyo sidaaye baxsan le uu yidhi mootada igu qaadu ii rarta mootana aan kugu qaadayr anoo hooyadii kaa soo dirna moota kugu qaadayr igu qaadi irbaraadano waa u tegey mid kalaa meesha sujuudka mariyey bis diyaar waay diyaar waay irbaraada wuxuu i yidhi meel ho- oo saldhigaa ka qaybgalay u yidhi oo baalka oo dagaal iyo wax ku jiraan warniyo aan waxaas kama qaybgalay diyaar waay idhi horta waxaas manayn diyaar waay idhi waa soo baxay diyaar waay ku idhi wuxuu i yidhi meesha ka qaybgal u yidhi waa ugu waa ka meeriyey waa ka meeriyey waa ka meeriyey haddana maalin dib ay soo qabtay haddana maalin saddexaad oo i qabtay wuu isoo waday xoogay uu soo waday wuxuu i keenay degmada kaxda u keenay meeshaan taleefkaada ku sawara u yidhi xoog ku sawara u yidhi taleefkiiba ku sawaray taleefkiisoo ku diray fiidiyou ku duubay wuu ku diray wuu isoo waday igaga tago u yidhi mooto soo raacasana argagixisada ayaa dalabyo kale hordhiga eedeysanaha sida inuu isku qarxiyo saldhigga degmada yakshiid laakiin eedeysanaha ayaa iska diiday wax kasta oo si shakhsi ah isagoo u taabanaya qof ahaan iyo quus ahaanba waa soo baxay mar kale wuxuu i yidhi ishaga xoo ahaayey mar maa ka mida wuxuu i yidhi waa isqarxinaysaa xagga isku qarxiyaa wax nafti ku baarsadaa la rabaa muga xagga isku qarxinaha baa ku dhah waa isqarxinaysaa degmada yaaqshid u yidhi yaaqshid meel yidhaha waa halkaa ah baa isku qarxinaysaa u yidhi diyaar waa ere mana diidi karta sababtoo ah nimanka way ku dilayaan bis waa tegey diyaar waa ere nimanka oo ishaga xoo soo wacay soo wacay soo wacay baraad waa u gabiina oo kaxda dhan waa ka tegey meesha uu yaqaan dhan waa ka tegey madiinaa tegey ciidamada dowladdiina u tagan waa rabaa waa aan ka cabsanaa kalka waa soo baxay meel oo turk soomaalida agteeda kolka dowladun inuu isaga xoo ahaayeen waa ka cabsanaa intaasoo meesha oo dagaalninka soobgaga lagu dilaysa isleeya kalka dowladdu waa ka cabsanaa bis meesha ha lagu qabtaa isdhe marka dambaysa waa isdhiirigeliya waxa isdhe ha ku qabato dowladdu noo waa baxay meesha meesha ku meereysa ku meereystay waa lii qabtay marka dambe marka lii qabtay sidaasaa liigu soo xidhani shaabna ka mid ahaa jiri xoogaana ula shaqi jira marka hadda alsoobka oo maamada hooyadii iso direen xamar markaa joogo xoog bay ula shaqi jireen xooga ku shaqeeyaa la dhihi jiray sooreel maxkamadda sharafta leh haddaan u soo laabto eedda eedaysane cabdulqaadir cabdulqaadir muuqaal ahaan ha yaraado da'diisu yacni ha u dhowaato inuu uu hadda dhow qaan gaaray laakiin wuxuu u qabtay shaqo ka xajmi weyn da'da ou jiro iyo muuqaalka u muuqdo mid ka tiro badana u qabtay mudane guddoomiye garsooreel maxkamadda sharafta leh sidaad ka dareemaysid cabdulqaadir waa qof caadi looga dhigay la qabsaday isagoo yar la baray inuu qof dilaa qof la toogta xabad lagu dhiftaa dad meel jooga la xasuuqaa ay la tahay wax caadiya sidaan cuntada u cunno biyaha u cabno oo kale ayaa looga dhigay dadka inuu dilaa haddaba waa khatar cabdulqaadir inuu dadkaani dhex socdo yacni bulsho dhex maro shabaab iyo argagixiso oo jooga taaka ka mid a soomaaliya qof lagu aamini karo ama yacni mataqaanaa suuragal ay tahay inuu bulshada dhex maraa maaha haddaba mudana guddoomiye garsooreyaal maxkamadda sharafta leh waxaan maxkamadda si xushmadla uga codsanaa eedaysane cabdulqaadir maxkamaddu inay ku xukunto ku qaado qodobada aan ku soo eedaynay iyo eeddeenna ku xusan ciqaabtay tilmaamayaan maxkamadduna waa mahadsan tahay cabdulqaadir xasan cali maxamed ciroode ciroole waa baan abukaato waa si waafaqsan shan iyo toban liyo toban xeerka afka ciqaabta soomaaliyeed mudane guddoomiye eedda xafiiska xeelaantuu soo jeediyey maxkamad markii u akhrisay jawaabtu ka bixiyey waan isla maqlaynay mudane guddoomiye cabdulqaadir horta waa nin daa yar waa ilmo yar ay kuwigiisu ha fiicnaado oo qofka asoo da yar baa khibraddiisu ay zaa'id tahay oo fiican tahay ay ku macnaa caqligiisa ee garashadiisu waa tan siisay in uu naftiisa hooyadiisana inuusan dilin asaguna isqarxin in badan ha soo qabto shaqo laakiin fikriga argagixisada al-shabaab kuma qanacsana waan waraystay anugu wuxuuna ii sheegay maadaama uu cid usu dhiiba uusa aqoonin siduu maxkamadda horteeda ka sheegay qiraalkiisuna ay ku qoran tahay askartii ugu dhoweyd buu u tegey waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa maadaama si ay waxa jiroo dhan uu si saxa u sheegay ilmo yar oo hor loo mani habaabiyey inuu yahay da' yarna uu yahay da hadda xukun qaadi kara mas-uuliyad qaadi kara uusan ahayn waxaan maxkamadda sharaftale ka codsanayaa iyadoo fiirinaysa da'yaraantiisa iyo caruurnimadiisa in ay maxkamaddu ay xeraarinta eedaha ay ku soo eedeysa dhammaan maxkamaddu inay ka laasho ay meelaha wax lagu dhaqan celiyo oo lagu dhaqan toosiye ay geyso waa nin dhallinyaro ah haddii wax la baro la toosiyo dalkana wuu anfacayaa dadkana wuu anfacayaa wax badanoo faa'iidaha buu yeelanayaa in la barbaariyo oo sidii wixii lagu shubay laga shubo hadda waa laga shubay nabadsugiddaa ka shubtay waa mahadsan yihiin wuxuu u baahan yahay keli ah in meel intaas ka sii fiican in la geeyo waxaan maxkamadda sharaftan ka codsanayaa in dhaqan celin loo shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balas xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeeno ah facebook com flash hormuud hormuud 4 g l t e yaa waa dheeftaas iyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waa anigii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dusha saan maraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxadeyda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lawa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dug markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaadaa dig fadhiyada ka sii dareen dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaye iska seexo walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ilaan barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati iyo aad waaba raaxo socotee shibiska dhex ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaloo ka sii badan warshadu waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee wadada dar es salaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eber lix hal hal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo lix
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaagga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaagga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaagga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunne
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumbakee maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maankay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umrigu ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet
weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsanee muqdisho ayuu idinkaga imaanayaa markan wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macalin fiqi oo ka qaybgalaya shirka qurbajoogta soomaaliyeed ee lagu soo gebagabeeyey magaalada dooxa ee dalka qatar ayaa waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan oo muhiima waxa uu sheegay fiqi in doorashada cutubyada dhiman ee dastuurka waxkabedelka dastuurka la dhammaystiri doono arrimaha badda ee somalilan iyo ethoobiya heshiiska ay wada gaareen ayuu ka hadlay iyo in doorasho qof ee codah dalka ka qabsoomayso wasiirka uu arrimahaasi ka hadlay waxa uu yidhi
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وزيرada halkan ku sugan iyo ambaasadorada akhyaarta kala duwan ee qurbajoogta soomaaliyeed iyo aqoon-yahankeeda iyo labeenta iyo marti sharafta kale ee nala joogtaba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib sharaf weyn bay runtii noo tahay ilaahay wax looga xamdiyena way tahay alxamdu lilaahi inuu noo soo gabagaboobay oo aan joogno gabagabadii shirkii muddada dheer lasoo abaabulayay meelaha fogfog looga soo safray tacabka iyo daalka tirada badan loo soo galay in uu si saddexdii cashoo lasoo dhaafay uu si wanaagsan ugu soo gabagaboobay la isbartay la isdhex galay la wadaagay aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo wixii la isdhaamay dalkii madaxdiisii halkan lagu arkay oo ra-iisul wasaarihii uu shirka noo furay la isdhaafsaday wax badan oo dalkeenna la xidhiira annaguna aan aragnay ka dowlad ahaan aqoonta dadka soomaaliyeed ku duugan oo runtii annagu waa sii celcelinaynay muddadii soddonka sano ahayde sagaashan iyo sideeddii baan kusoo laabtay anigu waxbarashaan aaday koob iyo sagaashanka rag badan oo ambaasadoorka hadda uu ka mid yahay doodisho ayaan dalka ka baxnay markii dhibaatadu ka dhacday success historiska la tirinayo waxaa ka mid ahayd inaan dalkii ku laabannay annagoo awood u lahayn inaan dibadaha usii tacaburno dad qaraabadeenna ayna dhaqalqaalinayeen meeshaasna aan ka bilownay dhaqdhaqaaq shirkadaha ganacsiga umaana shaqo tegin qabiil jabhaddiis kumaana biirin waxaan ku biirnay inaan hogaamiyo kooxeedkii dalka xoogga ku haystay oo kala qaybiyey sidii looga taqalusi lahaabaan dhallinyaro annagoo halkan qaarkood ay joogaan annagoo ah baan gudagalnay alxamdu lilaahi laba kun iyo lixdii baa laga guulaystay ayaa midkii u dambeeyey doon la saaray kadibna dee xabashidii baa timid badan konton kun oo ciidan ah ayay ku soo galeen markay arkeen soomaalidiiyo xoogaa isxallisay ayroboorkii iska xidhnaa dekadii muqdisho xidhnayd dekado badanoo xidhnaa la furay xabashidiina dee sutidaan u dhignay laba sano ayaan ishaysanay iyo ciidankii tigreega ayagoo cagaha ka dhiiga ayay ka baxeen meeshii al-shabaab baa no- ay noo dhaleen ayaguna oo nooga tageen al-shabaabkii baan ilaa hadda la circiiraynaa guul fiicanna laga gaadhay oo runtii dhul badan laga qabtay shaqadaas wanaagsan oo runtii iyo dowladnimadii soomaaliya oo maalinba maalin ka dambaysa sii xoogaysanaysa maxaafishii adduunka oo soomaaliya ay ku yeelanayso presency ay ku yeelanayso joogitaan ay ku yeelanayso magaceedii wuu soo noqday Een, bulshooyinkii iska kaaya ilaalin jira oo geeska africa oo aan suuqyadoodii qayb ka nahay ku biirnay dhammaan culayskii iyo ribadii nagu socotay interestigii deyntii dowladdii soomaaliya ay qaadatay interestigeedii iyo xaaraanteedii iyo waxeedii oo nala ka cafiyey intoodii badnaa Een, cunaqabateyntii hubka oo nala saaray oo iyadana caqabad weyn ahayd inaan dalka cadow dibadda aanan laga xoreyn karin laga celin karin midka gudahaana la iska celin karin oo iyadana runtii shaqo fiican laga qabta laguna guulaystay adduunka in lagu qanciyo in arrintaas nala ka qaado laguna guulaystay sanadka hadda lasoo dhaafay guulahaasoo dhammi runtii waxay ay ay ay qayb ka ahaayeen dowlad dhiska soomaaliya iyo dowladda soomaaliya iyo tii u dambeysoo juun lixdeedii new york ka dhacday in un security councilkii soomaaliya ay ku soo biirto oo qeyb ay ka noqoto dowladaha shan iyo tobanka ee waaweyn ee la- afar iyo tobanka ee shan iyo tobanka waaweyn la qaxwayso oo la fadhiisato meel intaas runtii meel weyn meel hoosaa laga soo bilaabay Een, dhiig badan baa ku baxay dheeldheel kuma imaan yacni dad badan baa xubnahoodii u waayey qaar baa baralays oo u jiifa qaar baa hantidoodii ku burburtay qaar baa ilaa iyo hadda dhufaysyada u fadhiya intaas guulahaas marka ayay timid ayay yimaadeen siday u ilxun tahay uma allala ah ayay soomaalidu tiraahdaa dalka hadda wuu soo kabsanayaa laakiin afkeennaa wuxuu iska bartay afkeennaa wuxuu bartay dayrada dayradaan iska barannay dalkii baa burbursan soddon sano uu burbursan yahay xagga uu saas ka baxay laakiin dalku runtii meel fiican buu ku jiraa waxaan ku taamaynaa in dalka dastuurkiisii markii koowaad dadka soomaaliyeed ay ka doodaan dastuur ay leeyihiin soddon sannadood dad badan baa dastuur baa lala cararayaayo xaggaa lala ordayaayo niman siyaasiyiina oo maaragtay saaxiibadeena oo dalka in eh, uusan kicin qayb ka ahaa oo dalka in cadow loo loogo qayb ka ahaa ayaa weli hadalkii laftiisii mahiigan in la yidhaahdo ayaa kan u dambeysay soo sameeyey oo iska lahaa kuwii ka horreeyana dee xabashidaaba noo samayn jirtaba markii koowaad weeyo mar baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan soomaaliya gobolladiisa lagu soo doortay oo dadka soomaaliyeed ay soo doorteen siduu rababa ha ku yimaado waa markii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya looga doodayo faqrooyinkii dastuurka marka runtii way socotaa afar jabtar baa dhammaaday inta koob iyo tobanka jabtar oo kalena shaqadoodii way iska soconaysaa sanadaha tartiibtaasi u soconaysaa waxaa ka dul dhashay een, dastuurkaas afartiisa jabtar in doorashooyin qof iyo coda la gaaro doorashooyinkiis addoonsiga ku dhisnaa oo dowlad goboleedyada qaarkood dowlad goboleedyada iyo dowladda markaas fadhidaa ay dadka ku addoonsan jireen oo qofku guurguuran jiray oo qofku isdullayn jiray oo oday dhaqameed mar laysku dullayn jiray marna qof tala haaya laysku dullayn jiray inta laga baxo iyadana sida hadda la bogaadinayo oo dhallinyaradii halkan fadhiday oo dalal dalkoodii aan hayn inta tagtay dalkaas noqday ku integration sameeyey haddana barnaamij la yimid barnaamijkoodii lagu doortay in dalkii ay ka yimaadeenna xaq uu u leeyahay dhallinyaradii la midka ahayd in ayaguna barnaamijkooda intay bandhigaan ayagoon qofna u hor istaagayn oo ree hebel baan ahayba hadda laysku doortay ay jufe hebel baan ah ayagoon dhahayn jufe hebel baan baarlamaanka ka difaaci doona ama jufe hebel xuquuqdeedaan raadinaya ayadoon la dhahayn oo barnaamij siyaasadeed miiska la soo saarayo in arrintaas la gaaro iyadana sharcigeedii khamiistii hadda lasoo dhaafay ayaa sharcigii guddiga lagu dhisay ee doorashooyinkiisa ohdimaha la yidhaahdo golaha wasiirada uu ansixiyey lana rajaynaya baarlamaankuna inuu horay u dhaqaajiyo laba sharci oo kalena wiigan sharcigii doorashooyinka iyo sharcigii xisbiyada iyaguna comblate waa la dhameeyey horay baa la rabaa inay usii socdaan waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socda ama sanadkan aakhirkiisa dowladihii hoose iyo dowlad goboleedyadii iyo dowladdii dhexeba inay doorashooyinkaas dadku ay u siman yihiin equal u yihiin qof walbaaba codkiisa aan la matalayn bulsho dhan oo boqol kuna ayaa la leeyahay boqol qofood baa matalaysa oo qaab lagu soo xulay oo transparentina aysa jirino dhabarka taabasho ah ama dadka madaxda dowlad goboleedyada jooga ama madaxda federaalka jooga ay leeyihiin adaa fiican oo ii codayn doonee oo hebeloo aan wato u codayn doone eagal meesha taas inta laga baxo in codka lagu rido ayaa halkaasaa loo socdaa runtii dalka marka brogresskaas amnigana dee waxaa la xoreeyey afar boqol oo kilomitr ka dheer daraad baad arkayseen kooxihii khawaarijta oo inta soo weeraray ciidamadii jubbaland ku sugnaa sida loo galay waa aragteen ma ku faraxsanin soomaali bay u badan yihiin laakiin ayagaa joogsan waayey ayagaa la dhihi waa ayagaa diiday inay iskuullada tagaan ayagaa diiday dhulkaas barwaaqada beerihii beerahooda inay fashaan ayagaa diiday hadday intaa samayn waayo inay nabad iskaga joogaan oo ku noolaadaan ayagaa soo weeraray ciidanka goobihii uu ku sugnaa waad urke- waad u- waad arkayseen sida loo galay hubkoodii looga dhigay meydkoodiina meesha loo daadiyey marka guud ahaan dalkii runtii meel weyn buu marayaa iyadoo horumarkaasi uu jiro markii la arkay in horey loo socday oo wixaasoo guulaha oo internationalana la gaaray ama regionaala waatana xabashii soo dhigatay iyo ninkii muusaahoo disbarayd ahaa waa kuwii isku xirtay abiyi oo disbarayd ahoo dhulkiisii iska maaragtay burbursan yahay iyo muusoo asna ka daran waa kuwii dee wixii la ogaa sameeyey dee dowladduna kama gaabin dadka soomaaliyeed oo qurbo joogtaana runtii waan u mahad celinaynaa kaalinta ay ka ciyaareen oo weyn oo aadka u ballaaran oo ay ka dhiidhiyeen arrintaas ay yidhaahdeen suurtagal maaha ninka waalan walaalkiis baa u fiyow dadka soomaaliyeed baa u fiyow qofkii ka waasha waana loo fiyoobaan jira qofkii marmarka qaarkood waasho isku daya inuu cadow dalkiisii kusoo hogaamiyo ama si qabow ama si kulul dad baa u naseexayn jiray ama ha lagu naseexeeyo afka ama gacanta ha lagu naseexeeyo marka dadka soomaaliyeed runtii mowqif fiican bay ka gaa ayay gaareen ay ugu horreeyaan dadka hargeysa ku nool kuwa burco ku nool kuwa boorama ku nool kuwaasaa diiday ood aragteen kuwa mudaharaada islaama ayaan dhaweyto mudaharaaday oo muuse biix u qaylanaaminaya dhahayay heshiiska jinniyu aa gashay oromo ah ama etoobiyaan kale ah oo hargeysa ku nool baa mudaharaaday maan dhaweytaan arag waxay leeyihiin muuse waad nooga dartay meeshaa nabad baan ku noolayn dadkii reer hargeysa waxay leeyihiin nimankii baddeenna qaadanayay daris nala noqon maayaana guryaha nooga baxa marka waa bogaadinaynaa reer hargeyse iyo reer burcayo kulli runtii mowqif fiican ayay gaareen shirkan qurbo joogta qayb ka mid ah ajandayaasha dowladda uu ka mid yahay qurbo joogta soomaaliyeed waa dadkii waxaan dhahaa mararka qaarkood inteennay dabaallada ahayd baa dalkii ku harnay dadkii ugu nuxurka badnaa marmarka qaarkoodna ugu fulaysnaayo ugu nafjeclaa way saasna marmar waa dhahnaa intii naftooda aan ka naxayn baa gudihii ku hartay ayaamihii dhibaatadu jireen laakiin intii xoogaa iska naxaysay oo naftooda jeclayd waa baxday fursado badan baa la helay fursadahaas la helay xilligii dalku u baahnaa baa la joogaa hadday waxbarasho tahay hadday tiknolojiyad tahay hadday wixii halkan lagu soo bandhigayo tirada badnaa ay yihiin oo shirkan loo qabtay hadday ganacsi tahay hadday maalgelin tahay intaba xilligii dalka uu u baahnaa gobolladiisa iyo degmooyinkiisa iyo dhammaan meel kastaaba waa la soo gargaaray dalka in ka mida boqol boqol doolar iyo saddex saddex boqol doolar qaraabadii waa loo diray laakiin waxaas qaraabadaa loo niyeysanaya dalkii weynaa oo xaqan ugu lahaa wuxuu u baahan yahay intaas wax ka weyn fursaddiina waa jirtaa ama gobol ha ahaato ama caasimad ha ahaatee fursadahaasna waa jiraan waxaan rabnaa marka insha allah mar mararka ka midana kulankan weyn oo- waxaan ku qaban doonaa dalka gudihiisa inkastoo sanada soo socota ay isku qabsadeen reer norway iyo minnesota isku qabsaday marka waan kala dhexdhexaadin doonaa qolayna u dhici doontaa qoladii soo horumarta oo soo diyaargarowda oo diyaargarow muujisay u dhici doontaa sanada soo socota haddii la yidhaahdo aada iyo aad baan waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo safiirkeenna halkan jooga safiir doodisho maxamed sheekh axmed oo runtii isku hawlay isagoo sha- bahalihiisa wata isku hawlay martigelinta wacniinka intaan wicidooda keenistooda soomaalidii lama maamuli karuu yidhi oo boqol iyo konton qofaa hal mar tigid ka bedeshay meeshay yidhahdeen destinationka hana laga soo qaado meel ahayn bay yidhahdeen haddana hana laga soo qaado isla markiiba wuxuu yidhi aad bay u adag tahay laakiin buug bu- bugaagtuu qorayuu ku dari doonaa marka aad iyo safaaradda daaqimka safaaradda howlwadeennada diblomaasiyiinta jooga iyo waaxda qurba joogto wasaaradda arrimaha dibadda iyo
qeybii ugu dambeeyey ee barnaamijka wareega wararka ayaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan maanta duleedka niraahdeen shabeellada hoose deegaanka lafoole ama waxaa lagu wareejiyey qoyska allah u naxariistay madaxweynihii een, hore ee soomaaliya maxamed siyaad bare een, dhul ay lahaayeen caruurtiisa ayaa lagu wareejiyey een, gaar ahaan gabadhiisa dhulkaas oo ka kooban shan boqol oo boos oo ay leeyihiin halkaasi waxaa ka hadli doona mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka shabeellada hoose oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose een, gudoomiyaha deegaanka lafoole een, mas-uuliyiin ka socda maxkamadaha iyo sidoo kale dadkii dhulkala siiyey
dhammaan dadka meeshaan iskugu yimid heer federaal iyo heer stateba dhammaantood waa salaamaya Een, waxaan rabaa in aan meeshaan ka sheego maanta in aan u imaanay in aan een, fulintii ay soo saartay maxkamadda gobolka shabeellaha hoose la fuliyey een, laguna fuliyey loo fuliyey dadka la yiraahdo een, dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad een, dhaxaltooyada shamahaad maxamed siyaad oo ka koow ah xasan cali dirir aadan cali ashkar axmed ismaaciil cabdulle wakiiluna cabdi- een, cabdifataax Een, waxaana waxaana loo fuliyey fuliyaasha magacyadooda sare ku xusan islamarkaana lagu fuliyey dadka kale ah cabdulaahi iidow cali kow nuur axmed iimaan labo xasan mahdi cali maxamed xuseen geedi iyo muxudiin cali maxamed Een, fulintaana iyo xukunkan wuxuu soo maray saddexda heer ee maxkamadaha kala duwan maxkamadda gobolka maxkamadda racfaanka maxkamadda sare oo markii ugu dambeysay xukun ka soo saartay xukunkaasna maanta fulintiisa aan inta u taagannahay gudoomiyaha maxkamadda ee, odayaasha dhaqanka ee, saxaafadda ee, taliyaha saldhiga ciidamada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
anigu waxaan ka mid ahaa maanta waxa adhacay waxay tahay cadaaladii oo soo daahirtay saddex iyo toban sano ayay u dagaalamayeen xaqooda inay helaan maxkamadihii maxkamaddii hoose ee degmada tii gobolka tii racfaanka intaasay soo wada martay dhulkaani waxaa iska leh ee, dhaxalkii waxaa waaye shamxaad iyo dadkii kaletoo la lahaa shamxaad baa is- baa dhaxalkan iska leh shamxaad waa dhimatay ilmaheedii iyo dadkii kaletoo la lahaa baa dhaxalkaa iska leh waxaan uga mahad celinaynaa dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan uga mahad celinaynaa dowladda federaalka oo gacan weyn nagu siisay cadaalad inaan helno saddex iyo toban sano cadaaladdaad aan weynay maantayna caddaatay waad mahadsantihiin baan leenahay odayaashii haddaan nahay xildhibaanadii haddaan nahay waa uga mahad celinaynaa waxaan leenahay wax kastoo cadaalad loo mara saasa loo dadka cadaalad darrada ku hadlaya waa dadka darbiyada taagan oo ku dhahaya dhulkan baan gatay dhul konton sano afartan sano dad leeyahay baa dad leeyahay waa gadanay waa waxaysanaa leeyahay waagaa toban sana haystaa buu leeyahay dhulkan waan uga mahad celinaynaa umma maxay ahayd ee, madaxdayadii waan uga mahad celinaynaa guddoomiyaha taliyaha uga mahad celinaya ka maxkamadda uga mahad celinaynaa waxaana leenahay waa mahadsantihiin shaqadiinnii xaqa ahayd baad waxaysaa annagu abaan idima siin karno laakiin xag ilaahay baad ka helaysaan waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu odayaashaan ku الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الله وفقنا لما تحب وترضى إلهي baa mahad iska leh annagu halkan iskugu nimid ee, maxaan ku dhahaa wax ilaahay raalli ka yahay ka hadlayno ama ka qabanayno ilaahay kaasa mahad iska leh sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, ee, dadka ka qayb qaatay hawshaan la sheegay oo muddada faraha badan ay mataqaanaa gacan kale gacan ku jirtay dadka ka qayb qaatay hadday boliis yihiin hadday maxkamad yihiin hadday dowladda koonfur galbeed yihiin hadday dowladda dhexe yihiin dhammaan dadkii ka qayb qaatay oo habeen iyo maalin u soo jeeday waxaan leenahay allaha idinka ijirsiiyo ajarkii mataqaanaa miisaankii saxda allah idinku daro waa idinka mahad celinaynaa sidaas daraaddeed waxaa la rabaa adduunyada waxa ku filan waxa weeye in allaha ya'murukum bilcadli walixsaan wayitaa'ida qurba wayan cani alfaxshaa'i walmunkar ilaahay saddexna waa dadka waa amray saddexna wuu saddexna wuu ka reebay ilaahay wuxuu amray cadaalad iyo asxaan iyo mataqaanaa wanaag buu amray xumaanta iyo xaqdarrada iyo galdarradana ilaahay waa reebay marka waxaa la rabaa qofkii laga xukumay oo lagu aan laga xukumayna inuu aaqaradiisa u naxo awlaaddiisa u naxo uu berrinta inuu dhimanayo ogaado sida la sheegay dadka meeshaan lahaa dad amwaada weeye dad dhintay weeye hebel waa dhintay hebel waa dhintay hebel waxa nool waa awlaaddiisii mataqaana iyo awlaaddoodii baa nool marka waxaa weeyo waxaa weeye awlaaddii haddaan loo xaqsoorin oyna xaqdarradu ay saa u socoto adduunku waa xumaanaya cadaaladdu haddii la helo waxaa weeye roob baa noo imaanayo cawskaa noo soo baxayo biyaha noo macaanaanayo xoolaha noo daranayo ee waraabaha iyo dadku xataa di- xoolaha dili mahayaan cadaaladdarra hadday dhacdana cudurraa imaanayo dhibaataa imaanayso balaayoo dhan baa hoya imaanayso marka waxaan leeyahay soddon iyo xoogaa sanaan ku soo jirnay isboob iyo iskala qadarro marka waxaan leeyahay walaalayaal alxamdulilaahi rabbialcaalamiin maanta haddii maxkamad waxay xukuntay ay fulinayso aad baan uga mahad celinaya ilaahay baan u mahad celinaynaa إن شاء الله تعالى قف والبنا حقه حد يقو بارك الله فيكم وجزاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ku xirnaanaysaa aad baad u mahadsan tihiin juhdigii maamulka koonfur galbeed iyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalka dhammaantiin aad baad u mahadsan tihiin juhdigii maaragtay ballaarnaa ood ku bixiseen waadna ku mahadsan tihiin waana idinku soo dhowaynaynaa ayadii baanan hadda idinlena ag joognaa sidii loo tasarufi lahaa insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
xamdiyeynaa ilaahaygiina abuurtay oo mahadda lahaa baan u xamdiyeynaa waxaan u xamdiyeynaa oo u mahadinaynaa maamulka soofa- ee soomaaliga ee maxaan ku rahda koonfur galbeed iyo gobolka baraandir oo shaqada tan dowladda dhexe maxaan ku rahdaa gobolka baraandir dowladda dhexe ay maxaan ku rahdaayey alxamdulilah rabbilcaalamiin cadaaladda ay fuliyeen ayaan u ilaahayna ugu mahad celinaynaa iyagana ugu mahad celinaynaa waa m- mar labaad iyo mar saddexaad baan u mahad celinaynaa waxa weeyaan dhulkaa asaga ah dadka la soo sheegay dol- dadka dadka dhulkaas asaga ah waxaa maxaan ku rahdaayey dacwadiisu soo jirtay in fara badan meel kastay martay aakhirtu maanta iyo shalay lagu guulaystay nasiib wanaag weeyaan waa u hama- waa hambalyaynaynaa cid allaale ciddii hawshaas ka qayb gashay ayaan u hambalyaynaynaa gabadhii sheemahaad maxamed siyaad ahayd baa dhulkaas iska lahayd iyo dad la socda oo ay ka mid yihiin cabdi khata axmed khatar iyo maxaan ku rahdaa xasan cali dirir oo odaygeedii ahaa iyo aadan cali dirir iyo axmed ismaaciil dadkaasaa dhulkaas lahaa saakana axmed khatar baa ka nool waxaan annagoo odayaashii nabadoonnada ahaayo familka mareexaan ah waxaannu la wareegnay si buuxda dhulkaas asaga ah ilaahay baana ugu mahadinaynaa wabilaahi towfiiq
guud ahaan barnaamijka wareegga wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idinla socodsiinayey cabdiwahab cabdiqaadir xasan ayaa farsameynayey barnaamijkan lamida intaan ku kulmi doonno waa dhammaanteen oo dhammaantiin idinleh habeen wanaagsan